magaalada muqdisho waxaa maanta warbaahinta kula hadlay sarkaal ka tirsan garsoorka soomaaliya oo ka warbixinayay musuq maasuq iyo saraakiil dowladeed oo uu eedeyn u jeediyey magacii waxaa la yidhaahdaa doctor mukhtaar nuur abuukar guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda racfaanka gobolka banaadir doctor mukhtaar nuur abuukar ayaa v o a u sheegay in khasnadda dowladda ay ka maqan tahay lacag gaadhaysa siddeed iyo afartan kun oo dollar isaga oo sheegay in lacagtaasi aan sharci ahayn loogu xukumay khasnajigii dekedda u fadhiyey bangiga dhexe khasnad ayaa halaawday ayuu yidhi khasnajigii lacagtii wuxuu wacay bangigii dhexe bangigii dhexe guddoomiye ku-xigeenkii bangiga dhexe ayuu la hadlay oo waxay tiri ku wareeji ninkaas lacagta maadaama kasnada ay halaawday lacagtii wuu ku wareejiyey sidaasuu lacagta ku qaatay iminka siddeed afartan kun baa maqan calaa kulli xaal waa sidaas afartan sideed kun baa maqan wuxuu ku doodayaa mukhtaar nuur abuukar in lacagtaasi ay ku maqan tahay sarkaalka wasaaradda maaliyadda u qaabilsan dekedda oo haatan shaqadiisa wataa waaran baan jirnaa annaga garsooraan nahay xukunkii waxaan aadaynaa waxaa dhacdada iyo cadeymahana hor yaallo waxaana hor yaallo waa shan waaran oo loo gooyey loo jaray ninkii lacagta lunsaday garsoorka la horkeeni waayo cadaaladda intaasna cadaaladda uu ka baxsanayo mar alla markii aan aan arrintii aan u gudagalnay dacwada dhegeysigeeda ayaan warqad kale u jarnay aan dhahnay imaaw dacwada kasoo qeyb gal bengii waan soo hadlay uu leeyahay ma jirto ninkaas ma idin imaanay ninkaasaa doontaan ka yeela waxyaalaha nagu dhaliyo oo annagan garsooraa nahay hadduusan ninka dambi lahayn waan sii deynaynaa ninka dambi lahayn dambi ku dusha ka saaraynaa marka xilli may dhacdadan dhacday dhacdadan waxay dhacday sagaalka shii lixaad laba kun shan iyo tobanka xukunkan waxaan soo saarnay afar iyo labaatanka bishii toddobaad laba kun lix iyo toban ayuu soo baxay xukunka oo aan ku galnay guddi garsooreyaal saddex garsooreyaal laakiin maxaa keenay xilligan haddii xukunku uu dhacay afar iyo labaatankii bishii toddobaad in aad haatan shir jirayd qabataan oo warbaahinta la hadashaan xukunkan waxaa keena waxa weeyaan hadda ninkii oo ilaa iyo hadda weli meesha kasii shaqeynaya soo xukuman ninkii kalena maskiinka baxkis yahay ilaa iyo duurkaas iska jooga nina inay cadaaladda qabato nina meeshiisa kasii shaqeeya runtii waa dareemi kartaa xanuunka oo oo damiirka oo sidoo sidaa dareemaysa nina in lasoo qaban waayo shan garsoore shan waaran loo jiray nina in lagu soo xukumay shan iyo toban sano ku xukunaay maxkamadda gobolka kusoo xukuntay hadduu bilaa dembi yahay maxaa baxsad ka dhigay garsoole oo dee haddii qofku maxkamad dembi ku weydo magaaladu iska joogi lahaa waxaadna isticmaashay ereyga baxsad ayuu inuu ku maqan yahay isaguna waxaa raadinaya guddoomiye maxkamadda racfaanka oo waxaa raadinaya guddoomiye ku-xigeenkii bangiga waxa weya nin dad waaweyn raadinayo guddoomiye ku-xigeenka ma la hadashay bangiga dhexe oo wax xidhiidhi maydin dhex maray waa la hadalnay waxaan isku daynay iyadaabana soo wacday oo dhacday kale cawaamiirna siinayso ay leedahay ninkan maaha ninkaas hala xukumo mukhtaar abuukar wuxuu xaqiijiyey inay sii daayeen khasnajigii hore isaga oo maxkamaday ay hore ugu soo xukuntay shan iyo toban sano oo xadhiga hase ahaatee wuxuu xukunadaas hore ku macneeyey in ay yihiin kuwo sharci darro ah mukhtaar nuur abuukar oo v o a u sheegay inuu yahay guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda racfaanka ayaa ku dooday in guddoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe ay hor istaagtay in lasoo xidho agaasimaha maaliyadda u qaabilsan dekedda oo isagu eedayn kala duwan u jeediyey haddaba v o a waxay la hadashay guddoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe ee soomaaliya maryan cabdulaahi yuusuf iyada oo sheegtay in warkaas uu sheegay sarkaalka ka tirsan hay-adaha garsoorka dalku aanu ahayn mid sax ah sidoo kalena waxay tilmaantay in aanay jirin lacag ka maqan khasnadda dowladda marka laga reebo lacag ku maqan khasnajigii hore ee dekedda u joogay dekada lacagta loo qabta dowladda ayaa loo qabtaa dowladdana lacag ka maqani ma jirto wax maqani ma jirto mar muddo hore laga joogo oo ma aqaano toddoba bilood sideed bilood ka hor ayaa nin bangigo dekada ka shaqeynaya lacag afartan afartan iyo sideed kun ah lacagihii uu hayn jira la waayey uu yiri anay ugu maqan tahay waana keenayaa uu yiri nin de ahaanaji oo dekada joogay ninkaas ayaa maaragtay xoogaa maxaa la yidhaahdaa shilkaas uu isagu ka dhigay wuxuu ka qoray warqad uu leeyahay anaa lacagtaasi ugu maqan tahay anaana keenaya warqadi ayaa laga joojiyey waa la sugay maxaa waxaa loo sheegay aan leeyahay biliiskaa loo sheegay c i d da loo sheegay c i d da ayaa kaxaysatay meeshiisay geysteen waa la xiray wuu xirnaa waa la xukumay shan iyo toban sanaa lagu xukumay oo xarig ah wuu xirnaa shan iyo tobankaa sano isagoo ku xukuman ayaa ninka kan hadda maanta aada leedihiin wuxuu bixiyey warbixinuu bixiyaa waxa oo laga soo bedelay rin dishibliin dartiis ah ayaa waxaa looga soo bedelay xeer ilaalintuu ka ka mid ahaan jira waa laga soo bedelay waxaa loo soo bedelay maxkamadda rafcaanka ninka xirnaay ayuu iska daayay isagoon wax uu ku sababeeyo aysan jirinin Uu si- inta yimid intuu yimid ku yimid oo ninka xirnaa iska daayay uu faraha ka qaaday marka wuu sii daayey maxkamadda maxkamadda sare ayaa ah, ayuu nimanka xeer ilaaliyayaasha ahay ee ninkan da- dacwada ku qaaday marka hore abiil u qaateen ninkii ha lasoo qabtaa la yiri ninkii waa waa maqan yahay waa la raadinayaao biliiska iyaa ku maqan intaas waxaan ahayn oo bangigu ogyahay ma jirto maryan cabdulaahi oo aan weydiiyey sababta keentay in mas-uulkan ka tirsan hay-adaha garsoorka uu dhaleecayn noocaas ah u jeediyo ayaa sheegtay ninkan waa horay waxay dirireen ninka eh, xeer ilaalinta madaxda ka ah mushaarka ayuu ka joojiyey mushaarka markuu ka joojiyey oo la yiri bangiga warqad usoo qor uu yiri ninkaani nin shaqada yimaada ma ahane mushaarka ka joojiye ayaan mushaarka ka joojinin bangiguu yimid wuxuu yiri mushaarkayga hala isiiyo waxaan yidhi kuma siin karna mushaarka ilaa iyo xeer ilaaliyaha qaranka oo ah eh, maxaa la yidhaahdaa eh, eh, ilaalinta ninka madaxda ka ah ilaa iyo uu kusoo fasaxay ninkaasa wuxuu yidhi ninkaani shaqo ma yimaade wuu wuu wuu nagu carooday waa nala dirra taar iyo maalintaas ilaa hadda bangiga unbuu mataqaanaa wuxuu u raadiyaa sababo Waan gartay.
laakiin wax bangigan ka maqan ma jirto su-aalan kaa weydiiyey Ah.
adiga wax amara oo aad bixisay oo arrimaha la xidhiidha ama isaga aad la hadashay oo wax xidhiidhoo idin dhex maray isaga ma jirta marra oo telefoonka oo ku haba saabsan yaraato arrinta aniga maalintii uu bangiga iigu yimid oo yiri waxaan u baahanahay lacagta mushaaradayda in la isiiyo xeer ilaaliyuhu ii diiday oon ku iri anagu mushaar kuma siin karno aan xeer ilaaliyuhu soo fasaxinin ayaa iigu dambaysaa bas marka ma xidhiidh kale oo ku saabsan arrintan een, lacagtan iyo wax ku saabsan idinma dhex marin haba yaraato haba Eh, yaraato eh, aniguna ilama soo xiriirin aniguna lama xiriirin idinkana wax lacaga oo idinka maqan oo aan ahayn siddeed iyo afartanka kun aad sheegtay inaad u sibir saaraysaan ninkaa hore ee meesha ka shaqayn jiro aad sheegtay inuu laga qoray inuu qirtay mooyaane wax kale ma jirto ha oo laga qoray inuu qirtay ee maqan ee la raadinayo ee maxkamadda sare ay raadinayso ee maxaa la yidhahdaa ay ka taalo ee xukunkii ee maxaa la yidhahdaa warqadii soo qabadka ay ka taalla biliiska ay ogyahay si ay diida ogyahay cid kasta ay og tahay ninkii waa la sii daayey saad adiguna ii sheegtay isaguna uu sheegay ninka asagaa daayey Wa- midka is- adinka idinlahayaa layaa daayey wuu sii daayey Een, wuxuu ku daayay si sharci darro ah waa sida hadda maxkamadda sare waa waxaan u malaynayaa asbaabta hadda xataa shaqada looga looga ayriya ninka hadlay taasaa ka mid aan u malaynaya anigu ma hubo wuxuu ku daayay xukunuu riday xukun been uhuu riday aan waxba ka jirinin oo ninkii nimankii garsoorayaasha ahaa ee isaga la jooga xataa aysan saxiixinin waa waa ku gartay celinayaa Waa.
lacag lacag bangiga ka maqan ee laba boqol oo kun iyo ma jirto lacagtaas hadday bangiga ka maqnaan lahayd dawladday ka maqnaan lahayd lacagta qasan ee dekeda lagu qabto waa hantida dawladda dawladdana lacag ka maqani ma jirto waxaan isku dayey in aan helno khasnajiga la eedeeyey ee maxkamadda racfaanku xilligan ay sii daysay hase ahaatee nooma suuro gelin in uu faahfaahinna siiyo sidoo kalena waxaan khadka telefoonka ku helnay cabdi maxamed awbarre oo ah sarkaalka uu eedaynta u jeediyey garsooraha warbaahinta la hadlay cabdi maxamed abdullah la yidhahda walal wan wax ka jira ma jiraan wax ka jira ma jira nin mataqaanaa maanta intaan lacag dawla xaday suuqa iska joogi kara iyo mataqaana hadda iska shaqay kara warkaas war beena waayo wax waa hosan kartaa meel kastaa ka mid kartaa waxaa jiray nin hore oo meesha ka shaqayn jiray oo lagu eedeeyey isna ka mid ahaa dadka la eedeeyey oo maxkamadduna ay xukuntay oo la sheegay inay lacag ku maqan tahay ninkaa warkiisa ma maqashay ninkaas waa kaasi qasanji waa hay asiga ayaa mataqaanaa lacagta mas-uulka ahay asiga ayaan maxkamadda u geeyey maxkamadda xakuntay marka arrintaas ninkaas maxkamadda ayaa lagala xiriiri karaa aniga waxaan kaas ogday in la helay waa ogaay laakiin wax wax ka dambeeya ma maqal war kama hayo maxkamadda adiga marna ma kuu yeedhay iyadoo arrinta wax kaa weydiinaysa ma ye- ma yeedhin wax maxkamada elelagiya ma jirto ilaa ilaa lacag ka qabo iyo cid id weydiisa maxkamaddu waxay wax ka weydiin kartaa cidda lacag ku sheegtay marka aniga cid lacag igu sheegatay oo lacag iga qabtaa dhahaysa ma jirto wasaaradda maaliyadda ayaan u shaqeeya aniga wasaaradda maaliyadda ka dhacday khisaabata wasaaradda maaliyadda la weydiin karaa bangigaa la weydiin karaa marka waaran laguu soo jarayna ma jiro wax waara laysoo dhigo wax wax laygala xiriiray wax laygala xiriiray ma jiraan mar mar xeraalaas jirta mar ayaan mar waa jirta laakiin markii baadhi sameeyey xeraas waxaanu ku wacay maxayd waxay ahaday een, wuxuu yidhi ninkaas soo xiray een, warkiisa wa- saas u ahay ninkaas qasrinjo ahay asagaa lacagta maskuulka ahay aniguna mataqaana markii la waayey waa sheegay bangiga u sheegay bangiga dhexe iyo sarkaalka maaliyadda u qaabilsan dekedda muqdisho waxay v o a u xaqiijiyeen in aanay jirin lacag ka maqan marka laga reebo lacag gaadhaysa siddeed iyo afartan kun oo dollar oo uu eedaysane u yahay khasnajiga ay maxkamadda racfaanku sii daysay